bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin raadi muqdisho wasiiradna waa mahadsantahay kasoo qaybgalka shirka jaraa'id shirka jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaan faahfaahin ka sinno shilkii nasiib darrada ee maantay ka dhacay madaxtooyada nawaaxigeeda oo ay ku lug lahaayeen qaybo ka mid a ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya marka hore anigoo ku hadlaya magaca ciidamada xasilinta caasimadda iyo kan dowladda soomaaliyeed waxaan tacsi u dirayaa intii ku dhimatay waxaana leenahay ehelkii intii ku dhimatay samar imaan allaha ka siiyo intii ku dhaawacantana ilaahay hawgaaga dhayo ilaahay caafiyo waxaa shilku shil nasiib darra ah ma ahayn isku dhac warshaysan inkastoo la dhihi karo kii hore haddii uu isku dhac ahaa ka dambeeto maxaa sababay dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed inaysan dhayalsan doonin dhacdada baaritaan dhaba ay ku samayn doonto cid kasta oo qaladkeeda kusoo baxana tallaabo muuqata oo lagu qanco cadaalad waafaqsan laga qaadi doono muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada howlgallaha ka socday runtiina horumarada weyn ayaa laga gaaray waa lagu diirsaday nabad ayaa soo muuqatay shilalkii iyo dilalkii iyo weeraradii qorshaysnaa oo argagixisada iyo nabadidka u qaadi jiray yani waa laga hortegey waa la xakameeyey dadweynaha soomaaliyeedna oo magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda degan ilaa xad wuxuu bilaabay howlahoo si caadiya inuu qabsado asagoo ku kalsoon nabadgelyada iyo awood ay u samaynayso waxaan rabaa marka shilkaas inuusan wax niyadjaba shacabka u keenin horumarkii iyo howlihii la waday waa sii socon doonaan ciidamada howlahaas ku luglana ma dhici doonto in ayaga laysku mashquuliyo marka cadowgu yuusan fariin qaldan inuu helo ma rabno haddii ilaah yidhaahdana madaxda qaranka ugu sarraysana ayaga naftoodana arrinkaa way ka hadli doonaan guddi waxaa loo saari doonaa madax bannaan oo si dhaba arrinka usoo baara waa arrin nasiib darro ah runtiina dadku waa bini aadam bini aadam sidiisaba waa dad qalad ka dhici ogyahay marka arrinka qalada laga soo qaado wax qorsho ah ma ahan waana shil dowladda dhexdeeda ah oo ciidamo isku mida oo aan la dhihi karin hadda sida loo fasira nabad sugid iyo military aan la dhihi karin ciidamada xasilinta ka soo qaban booliiska iyo militariga nabad sugiddu waa isku dhafan dhinaca kalena waxay ahaayeen ciidamada madaxtooyada aaggeeda ilaalinayay waxoogaa dhaqdhaqaaq madaxda qaranka hor jiray iyo ciidankana howlgal jiraa si oo lama filaan isugu dhacay wixii kaloo soo raaceen waa nasiib darra waana la baari doona haddii ilah yidhaahdo waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto waxaa jira dad mas-uuliyiin ah oo qaarkood dowladda ay ku jiraan oo dhararsanaya magaaladan dhib inu ka dhaco oo maalin kastoo dhibdhic waa dhahaya maanta qarax ma dhicin maanta magaalada wax looguma dilo oo nimankii shaqadooda waxbaa ka soo baxaya oo welwel iyo deg deg u qaba in magaaladan dhibaato iyo shil iyo gumaad uu ka dhaco waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadkaas haddii aadan khayr ku hadlaynin iska aamusa dad waxaa jira immunity ama xasaanad wax laydhaha ku gabada oo u haysta xasaanaddu inay wax kasta ka daboolayso war waxaa jira xorriyad qolqoolka waxyaabo aan lagu ogolayn oo ay ka mid tahay kicinta dadweynaha oo ay ka mid tahay wax u dhimidda danaha qaranka iyo nabadgelyada qaranka qof marka mas-uul ah oo maalin ilaahay keeno haddii boqol shay oo wanaaga la sameeyna aan marnaba ka hadlayn wax yar hadday dhacaan la soo boodaayo oo si xun u fasiraayo hadduu arrinkaas waa nasiib darro waxaana qabaa marka xasaanaddu micnaheedu ma ahan in xornimo taama ay lagu siinaayo sida adigaba inaan lagugu xadgudbin aysan suurtagal ahayna adigana la rabaa si mas-uuliyada ku jira inaad dhaqanta dad waxaan dhahay arkaya mas-uuliyiina dalkan wareegto iyo shir jaraa'id maa lagu xukuma haddaan mooshin maa lagu xukumi lahaa xukuumad in la rido oo maali ilahi keeno dowladda is haysato oo horumar la gaari waayo oo ummadda waxa la qabanayo ama wax la damcsanaya lala hadli waayo masaasaa dalka lagu xukuma waa nasiib darro marka qaarkood haddana waxay kuleeyihiin qorshe xumo amni magaaladan howlgalku wuxuu ka socday saddex bilooda xiriir ciidamada howlka ka socda hal maalin shil ayaga la xiriira ma dhicin hal maalin sida ciidanku u tababaran yahay mas-uuliyad si mas-uuliyad ku jirta oo u gudanaa howshiisa u xakamaysan yahay dadka wanaagga ula dhaqmaayo hal shil kama dhicin maanta wax yar dhaceen in lala soo boodboodo la buunbuuniyo oo maalin ilaahay keeno wanaag iyo horumarka la gaara aan marna la soo qaadan maalin ilaahay keeno ii sheega wixii yaroo dhacana la buunbuunaayo oo ii sheegeen weliba dee ayadoo u muuqato in codka cadowga lagu hadlaayo horta waa nasiib darro marka dee mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaa la rabaa inay isxakameeyaan waxaa la rabaa in aysan bulshada dareen xun gelin waxaa la rabaa qaluubta iyo maskaxda dadweynaha inaysan sumaynin waxaa la rabaa inaysan ciladaynin howlgallada dowladda waaya si yaroo kooban haddii aad noogu sheegta taliya ee qaabka wax u dhaceen iyo waxa ka dhashay oo ama khasaaro ah ma xidhan yihiin qaabka labada shil haddaad faahfaahin ka bixisid si dadku ay u ogaadaan ay adiga kaaga maqlaan iyo iyo iyo cidda ay khusayso ilaa xaqiiqada dhabta ah ilaa horta baaritaan dhaba laga sameeyo Mhm.
cid hadda caddayn karta say wax u dhaceen ma jirto waaye laakiin khasaaraha ma khasaaraha waxa waaye Sida hal ku qof kala baa gaareen.
dhimatay Mhm.
Ee, shilkii hore hal qof aa ku dhintay kii dambana saddex qof Waay.
ayaa ku dhimatay Ee, inta waxaan aaminsanahay kii hore shil wuxuu ahaa ay sheegeen oo iska dabiici ah waaye kii dambe ciidamada oo markaasoo madaxweynuhu dhaqdhaqaaqaya ciidamada madaxtooyada loo sheegay in la yidhi ciidamada niisa shabaab isku soo ekeysiiyey aa dhinacaas Waa la been fariimay.
waa la been fariimay marka been fariintaas ayaa ayaa la sheegay in wuxuu ku dhaceen laakiin waa la baari doonaa Waa.
laakiin ciidan la yidhi ciidan dawladda ah oo ii sheeg een, maxaan ku dhahaa dareyskood wax wataa idin soo wareeraya shilka si- sidaasoo horta u dhacay waaye oo iska nasiib daraha ay hadda si ayagu ay u qorshaysteen uma dhicin een, dabcan waa la baari doonaa marka hadda waa ka xunaa intii dhimatay runtii in hadee ayadoo intaas wanaag lagu soo joogay oo shil la-aan iyo qab iyo quclaan magaalada ahaaday in maanta hadda dadweynaha soomaaliyeed la tusiyo in dowladdii la- dadkii la rabay in ay sheeg een, ayagu ay isla dhintaan oo iswalaalsadaan oo hal cadow lahay inay hadda isku dhintaan horta waa iska nasiib darro waaye laakiin shilalkan oo kale dad- dadweynaha dowladaha horumaru ka dhaca iska nasiib darro laakiin waxbaan ka baranayna waxaan ka baranayna waxaa ka mid a kow horta inaan bilaabno inaan ka shaqayno oo inaan walaalayno ciidamada oo aan loo arkin nabad sugid oo aan loo arkin booliis oo aan loo arkin military wax yaroo haddii oo madmadow uu jirana si dhaba inta faraha loola galo meesha looga saaro muhiim waaye waxaa kaloo rabaa askarta nafteeda dhaqan xumada baratay tallaab in laga qaado qofkii am- qof kasta wuxuu sameeya asaga gownanta dowladda wakiilka maaha een, wixii hadda loo garaabi karo waa la garan karaa laakiin waxaan la garaabi karin waxaan rabnaa inaan haddii la yidhaahdo aan u dul qaadan doonin wixii hadda shilalkan ka dambeeyey waa la baari doonaa ciddii qalad ku soo baxana waxaan rabaa inaan u sheego in aan loo tuur doonin haddii la yidhaahdo oo aysan dhici doonin nabadoonnimo in wax lagu dhameeyo haddii la yidhaahdo tallaabaa laga qaadi doonaa Ee, dabcan dowladnimaduna hadday waxay ku jirtaa in sharciga kala dambeynta la ilaaliyo discipline ama uu jiro nidaam uu jiro oo qofku inuu hogaansan yahay waa muhiim oo adeegii la rabay in dadka ay sheegeen si wanaagsan ugu adeego inuu hadda xumaan ayaga isugu bedelo waa nasiib darro waxaan rabaa inaan haddana usii sheego howlgalladii socday intaas iyo in la mida ma sii hakin doonaan dadka aaminsan dowladdu inay isku dhacday shaqadiina hakatay waa m- be- waxaas waa been ma dhici doonaan qaladana qaamsantiin ummadda soomaalida waxaan rabaa in iyo ciidanka howlgallada ku jira howlgalladoodii haddii ilaah yidhaahdo inay halkooda kasii wataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddiga amniga qarankuna fariintaa la mida ayay gudbi doonaan haddii la yidhaahdo marka waa ku dheeraad wasiir soo dhawaa madsanta